bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo ku beegan maanta oo kale saddexda mey waa sabtii taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad ee mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka maanta waxaan diiradda ku saari doonaa aan uga hadli doonaa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo ku asteysan maanta oo kale maanta oo kale saddexda mey waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waa maalin loogu dabaaldego xorriyadda saxaafadda laguna sharfo suxufiyiinta islamarkaana lagu kiciyo wacyiga ku saabsan doorka warbaahintu ay ku leedahay horumarka waara iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee asaasiga ah xuska sanadkan waxaa si weyn looga dabaaldegi doonaa meelo badan oo caalamka ah iyadoo munaasabad weyn lagu qaban doono magaalada barasilis ee dalka biljibka halkaasi oo lagu falanqeyn doono saameynta ay sirdoonka artifishalka ee a i ay ku yeelan karto warbaahinta iyo shaqada suxufiyiinta barnaamijyada waxaa ka mid noqon doonaa dood furan bandhigyo aqoon isweedaarsi iyo fursado lagu horumarin karo warbaahinta maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaa la xusaa sannad kasta saddexda mey iyadoo la aqoonsanayo doorka muhiimka ah ee warbaahintu ay ku leedahay xorriyadda hadalka halista iyo caqabadaha ay suxufiyiintu la kulmaan difaaca xuquuqda saxafiyiinta gaar ahaan marka ay la kulmaan cabsi weerar ama cadaadis kordhinta wacyiga bulshada ee ku saabsan muhiimadda warbaahinta madaxa bannaan maalintan waxaa la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii waxaana si rasmi ah u aqoonsaday yunesko iyo qaramada midoobay arrimaha diiradda lagu saarayo sannadkan labada kun shan iyo labaatanka waxaa ka mid ah saameynta sirdoonka artifishalka e i ee warbaahinta sidee a i ay u beddeli doontaa habka suxufiyiintu ay u shaqeeyaan miyay jirtaa khatar ku wajahan runta iyo xogta saxda ah maxaa looga baahan yahay si a i loogu isticmaalo si mas-uuliyad leh badbaadada suxufiyiinta warbaahinta madaxa bannaan waxay la kulmaan hanjabaad joogto ah sannad walba suxufiyiin ayaa la xirxiraa la cabsi geliyaa ama xitaa la dilaa warbaahinta iyo horumarka waara warbaahinta xorta ah waxay gacan ka geysataa la dagaalanka musuqmaasuqa ilaalinta deegaanka iyo dhiirigelinta xuquuqda aadanaha xuska caalamiga ah ee brasilis waa xuska ugu weyn ee maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka sannadkan waxaa lagu qaban doonaa magaalada brasilis ee dalka biljamka waxaana ka qaybgeli doonaa suxufiyiin caalami ah khubaro e i shaqaalaha warbaahinta qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha munaasabadaas waxaa lagu qaban doonaa dood cilmiyeedyo aqoon isweydaarsiyo bandhigyo iyo kulan lagu dhiirigelinayo xorriyadda saxaafadda maxaa laga filin karaa barnaamijyada warbaahinta gaar ahaan idaacadaha maxalliga ah waxaa lagu dhiirigelinayaa inay qabtaan barnaamijyo toos ah oo suxufiyiin lagula hadlayo warbixinno ku saabsan halganka suxufiyiinta deegaanka dood furan oo la xiriirta xorriyadda hadalka heeso iyo gabayo wacyigelin ah fariimo dadweyne oo taageero u muujinaya saxaafadda madaxa bannaan xorriyadda saxaafaddu waa tiirdhexaadka bulsho kasta oo xor ah horumar cadaalad iyo dowlad wanaag lama gaari karo la-aanteed warbaahin xor ah madax bannaan iyo la xisaabtan leh barnaamijka waxaa igala qaybgalaya agaasimaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle mudane yaasiin axmed maxamuud gudoomiyaha urarka saxaafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ee misja mudane cabdiraxmaan xuseen cumar wadani iyo cabduqaadir maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool degmada jowhar ugu horeyn cabduqaadir maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa xusay in xiriirka ka dhexeeya saxaafiyiinta iyo bulshada ay tahay mid wanaagsan saxaafadda waxay ka cayaartaa door muhiim ah arrimaha bulshada waayo saxaafaddu waa mid keli ah ee dadka markaasi waxgaarsiin karta ama wax tusin karta saxaafadda waa midda u hadasha kan aan hadlaynin ay u hadlaysaa saxaafadda inta badan waxay bulshada ka dhaadhicisaa xumaha iyo samaanta oo waxay u sheegtaa wax walba oo wanaag ku dheehan marka saxaafadda waa doorka ugu weyn ugu muhiimsan ee markaasi bulshada ku dhaqan degmada jowra xitaa dunida daafeeda ay inta badan kala socdaan dhacdooyinkii dhaca wax walba oo yimaada inta badanna saxaafadda waxay sameysaa waxa la yirahda wacyigelin ayadoo ka wacyigelinayso dhinaca ammaanka ayadoo ka wacyigelinaysa dhinaca cudurada manaa waxyaalo badan macnaa marka saxaafadda ma aha wax ciracirgal saxaafadda jowhar ahaan shabeellaha dhexe ama hirshabeelle waxay door muhiim a ka qaadataa wacyigelinta bulshada inta badanna waxay ushee ka sheekaysaa sida ammaanka oo markaasi loo dhiirigelin lahaa iyo sidai bulshada ay u noqon lahayd mid isku xiran oo markaasi ka tashata aayahooda waayo saxaafadda ma aha mid hadda soo bilaawnayso oo hore ayay u jirta waynaga horeysa way naga weyn tahay marka saxaafadda haddaysan jirin nolosha waxay ku jiri lahayd cariiri laakiin waxaa arkaya saxaafadda adigo gurigaaga iska jooga wax walba oo dunida daafaheeda ka dhaca ay ku sheegaysaa sida hadda inta badan macnaa sida fatahaadaha webiga oo kale adoo gurigaaga joogaa lagu leeyahay webiga ayaa wax ku dhow yahay inuu meeshaas iyo meeshaas uu kasoo fatahaado adigoo waxa kusoo barara subaxii sidii aad meeshaasi aad ku xiri laheed macnaa adiga ma oga caawa waa iska jiiftay laakiin saxaafadda isla markii wala soo gudbinaa waxaa leeyahay webiga dhinacaas uu ka baqay ninkii gurigiisa jooga marku maqlo qof kastuu qabsan webigaa meed kasoo waa la kala orda meeshii waxay helaysaa emergency ay kuleysaa si markaas loo xakameeyo oo loo xiro marka saxaafadda waa isku xirka bulshada
waa gartay sidee bulshada marka iyo saxafiyiinta ay wada shaqeyn karaan
bulshada iyo saxafiyiinta waxay wada shaqeyn karaan marka eblen marka ugu horeyso saxafiga waxaa loo baahan yahay inuu noqdo balance macnaha dhinacna uusan ushajeerin oo macnaha uu ka hadla saxafiga xaqiiqda dhabta ah ee jirta bulshada haddii saxafigaasi u arkaan saxafiga ugu wanaagsan way ku khasban yihiin saxafigaasi inay olshaqeeyaan laakiin saxafi qabyaaladiisan oo qabiilaysan oo dhinacu janjeer hadday arkaan bulshada qofkaasi way kasii cararayaan sababtoo ah waa nin qabiilaysan saxafiga dhabta ah waa inuu ahdaa mid dhexdhexaad ah oo u dhexeeya bulshada oo dhan waxaa markaas bulshada iyo saxaafadda oo xiriir dhexmar karaa waa inaa saxufiga markaas u noqda saxufi daacad ah oo bulshadiisa si daacad ah ugu adeega saxaafadda nafs ahaanteeda waxaa loogu baahan yahay in ay raadiso waxyaalaha markaasi ay bulshada u baahan tahay waa inay raadisaa dhibaatooyinka meesha ay ka jiraan waa in ay tagtaa meelaha oo macnaa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadday u baahan yihiin waxbarasho hadday u baahan yihiin caafimaad wax alaalo baahyaha meel ka jirto ay soo tabiyaan waayo saxaafadda markay tabiso warbaahinta baahiyaha jira markay tabiso waxaa arkaya ama a maqlaya madaxda wadanka ugu sarreysay ama hay-adihii marka bulshadaasi waxay helayaan gargaar degdega si fiican wax loogu qabanaya warbaahinta waa inay u shaqeysaa bulshada bulshadana waa inay ula shaqeeyaan warbaahinta
gudoomiyaha urarka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ee misja cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa sheegay in horumar dhan walba ah ay warbaahinta ku tallaabsatay sanadkan waxaan aada ugu faraxsannahay maanta in si aad ah loo xuso maalinta saxaafadda adduunka ee ku beegan saddexda bay ka wariyaasha ama ka urur saxufiyiinta shabeellada dhex ahaan farxad weyn ayay noo tahay in aan qayb ka nahay dabaaldega weyn ee maalinkan lagu weyneynayo islamarkaana ay tahay maalin u asteysan warbaahinta marka sanad weliba hayaa si aad ah loo xusaa maalinkan iyadoona weriyaasha gobolka shabeellada dhexe sanadkan uu kaga duwan yahay sanadihii hore ayna soo dhaafnay maadaama sanadba sanadka ka dambeeya khibradooda dhanka warbaahinta ay sii kordhayso ama ay sii kobcayso waana guul weyn oo la taaban karo run ahaantii maadaama weriyaasha soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe ay yihiin kuwa ka duwan weriyaasha kale ee gobolada marka loo eego maxaa yeelay waxay yihiin dad si gaara isku xilqaama in wararka bulshadooda ay u baahan yihiin in iyagu ay soo tabiyaan si bulshadu ay kaga qabtiraan wararka ay u baahan yihiin gaar ahaan wararka la xidhiira arrimaha bulshada oo muhiim u ah bulshada in waktigan oo kale loo soo tabiyo sidoo kale waxaan ku ammaanayaa wariyaasha gobolka shabeellada dhexe sida wanaagsan ay kaga qayb qaataan arrimaha la xiriira daminta colaadaha maadaama gobolka shabeellada dhexe dhowrkii sano ay kasoo dhaafnay uu qayb ka ahaa gobolada colaad beelatadu ay kusoo noqnoqdeen inkastoo bilooyinkii ugu dambeeyey xal laga gaaray colaadahaasi marka waxaan leeyahay saaxib yaal sii laba jibaara arrimaha la xiriira uga shaqaynta bulshada gaar ahaan arrimaha nabadgelyada marka mar kale saaxib yaal waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo sanadkan sanadkiis kalena aan ku gaarno nabad baraare iyo weliba warbaahinta soomaalida oo horumar ballaaran gaarta insha allah wariyaasha waxay qayb ka yihiin suxufiyiinta hela tababarada gobolada iyadoona si gaara wariyaashu loo baro arrimaha la xiriira tabinta wararka ku salaysan xaqaa'iqda maxaa yeelay nuurow sidaan wada ognahay xooggii warbaahinta inta badan waxaa la wareegay dad xirfad badan aan lahayn oo social media isticmaala islamarkaana warar aan xaqiiqda aan ku salaysnayn baahiya iyadoona arrinkaas si aan wariyaasheena ugu dhexmilmin ama qayb aysan kaga noqon kuwa wararka been abuurka baahiya ama wararka qaabka daran ee bulshada dhibaateyn kara baahiya si aysan qayb kaga noqon waxay helaan tababaro amuurtaasi ku saabsan oo la xiriira tabinta wararka xaqiiqda ku salaysan marka tababarada waana sii socon doonaan haddana qorshuhu waa ugu jiraa ururka suxufiyiinta shabeellada dhexe in tababar heerar kala duwan leh in loo sameeyo saxufiyiinta ku nool guud ahaan gobolka shabeellada dhexe
sanadba sanadka ka dambeeya ee guddoomiya waxaa kusoo biiraya xirfadda warbaahinta saxafiyiin cusub sidee u taageertaa saxafiyiintaas
saxafiyiinta cusub waa la garab qabtaa oo marka hore xarumaha warbaahinta ayaa lagu soo dhisaa sidaad og tahay jowhar ma laha cadyo warbaahinta lagu barto bedelkeedana inta badan wariyaashu waxaay kasoo hana qaadaan ama waxa ay kusoo tababartaan xarumaha ku yaala magaalada jowhar wariyaha run ahantii ama qof waliba marka uu shaqada ku cusub iyo xaqiiqatan wuxuu u baahan yahay garab qabasho mug leh qofba qofka kale uu ka agdhow yahay wariyaha ama saaxiibkiisa wariyaha cusub ah waxaad garab qabtaa wariyaha kale ru-aantii isagana xirfadda kaga horeeyey islamarkaana ay iska agdhow yihiin ka caabiya goobaha ama ilaha wararku uu ka heli karo edit garantii wararka soo saaristii barnaamijyada waraasiyadii ama nooc waliba oo dhankay warbaahintaha wariyaha kale ee saaxiibkiisa ayaa ka haqabtira waa meesha keliya inta badan saxaafaddu ay iska taageerto marka loo eego gacan qabashada ama garab istaaga ruuxa kale ee ka cusub mediaha runaantii haddii qofka aan la garab qabayn waxaad dareemi kartaa inuu jabi karo islamarkaana warbaahinta uu ka bixi karo marka waana meel kasta oo shaqa laga bilaabaya ayaa u baahan in qofka la dhiirigeliyo la garab qabto si qofkaas uu dhiirido islamarkaana uu noqdo qof isaga meel iska soo saara islamarkaana noqda qof dhamaystiran lana mid noqon kara wariyaha kale ee shaqeeya
waa gartay guddoomiya tababaradii ama mashaariicdii hore sidee u saameeyeen saxafiyiinta amaba saxaafadda gudaha gobolkan
saameyntu wariyaashu ama sida ay kaga faa'iideysteen wariyaashu mashaariicda horumarineed dhanka warbaahinta ama tababarada la siiyo si aaday kaga faa'iideysteen waxaad og tahay in wariyaashu inta badan xil guuniha iska saaraan xaqiiqda tabinta wararka ku salaysan tabinta wararka oo keliya maaheen wariyaasha dhowrkii sano aynu soo dhaafnay shabello dhexe waxyaabaha la beriyo waa qaybka dadqabka wariyaha iyadoan ognahay in wariyaashu ay u bareeraan goobaha halisa ama qof caadi uusan u bareeri karin ay kasoo tabiyaan ama goobaha kale ee colaaduhu ay ka dhacaan sida dagaalbeeleedyada goobahaas oo kale sida ay u tagi lahaayeen wararka ay kaga heli lahaayeen ayaa loo la baraa islamarkaana sidoo kale inta badan tababarka xoogga lagu saaraa badqabka wariyahaasi loona sheegaa warka uu heli lahaa inuu kaga muhiimsan tahay inuu goobta uu tagayo isaga uu badqabo uu kasoo noqdo marka si aad kaga faa'iidaysteen oo dhan weliba wariyaasha gobolka xiligan waxay yihiin kuwa ka diyaarsan marka loo eego sanadihii aynu soo dhaafnay ugu dambeyn guddoomiye maxaa talaaba soo jeedin lahayd ugu dambeyntii waxaan taladan soo jeedin lahaa in wariyaashu ay noqdaan kuwa isku duuban mar weliba doorka siiyaan ama il gaara ay u lahaadaan tabinta wararka runta ku salaysan dhowra sidaad ogtahay bulshadu waa dad kala og wariyaha ay ku kalsoon yihiin ay kan ayaysan ku kalsoonaan karin wariye kaste waxaan ku dardaarmay inuu noqdo wariye lagu kalsoonaan karo wararka uu baahinayo ama social mediasa gaarka uu ku baahinayo ama xarunta warbaahinada uu ku shaqaynayo uu ka baahinayo inuu ku dadaalo inuu tabiyo warar runta ku salaysan waa xaqiiqda maxaan ku dhahdaa ku qotontaa intaas ayaan kuletaba ku bogaadinaya weliba inay ka shaqeeyaan arrinta muhiimadda ah oo muhiimka ah aan la yareysan karin oo ah badqabka wariyaha ay ka shaqeeyaan wararkaasna sida ay yihiinna ay u baahiyaan war kaste oo ay duubayaan ama mid colaadeed ha ahaado oo colaadka kasutubin ha ahaado ama mid maamul goboleed ama mid dowladda dhexe ama mid nooc kasta uu ahaado ama mid war shaksiyadda ahaado inay ay hubiyaan ay baaraan intaysan baahin wararka ka hor
yaasiin axmed maxamuud agaasimaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle ayaa hambalyo u diray dhammaan bahda warbaahinta ee hirshabeelle isagoona xusay in saxafiyiinta ay si weyn kaalintooda ka qaataan waa adeegidda iyo horumarinta bulshada maanta waxaan u hambalyeynayaa dhammaan wariyaasha ka howlgala deegaanada hirshabeelle iyo guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta saxaafadda adduunka oo ku aadan saddexda may maanta oo kale waxaan la wadaagayaa dhammaan wariyaasha xarumaha saxaafadda warbaahinada madaxa bannaan ururada ay ku midaysan yihiin suxufiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada hirshabeelle sidaad ka warqabtaan dastuurka dowladda hirshabeelle iyo kan dastuurka kumeel gaarka ee dalka dhammaantood waxay xusayaan ilaalinta xorriyadda hadalka iyo saxafiyiinta sidaas darteed anagu ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an ilaalinta madax banaanida iyo xorriyadda saxaafadda xorriyatul qowlka iyo in warbaahinada hirshabeelle helaan madax banaani ay si xornimo ah nabad ah nabadgelyo ku jirto ay ugu adeegaan bulshada soomaaliyeed oo idin waa waa qorshayaal badan iyo iyo sharciyo badanba waa noo degsan yihiin oo waa waa diyaarinay sidaad ka warqabtan had iyo jeer waad aragtay in wariyaashu had iyo jeer aan ku dadaalno sidii loo tayeelaha xirfadooda wariyaasha deegaanada hirshabeelle ay noqon lahaayeen wariyaal ka dhex muuqda sumcad ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda wariyaal ka dhex muuqda wariyaasha kale ee dhigooda ah dhammaan siyaasadahaas oo idin way noo degsan tahay qaarna hadda way noo hirgaleen qaarna waan rajaynaynaa inay noo hirgalaan waxaa sidoo kale xusid mudan maanta oo kale waxay uga dhigan tahay wariyaasha soomaaliyeed maalin aad iyo aad u qiimo badan maalin ee loo baahan yahay ee fursad u tahay inay xusaan wariyaashii ayagoo u adeegaya bulshadii ee naftooda ku waayey waa maalin ay mudan tahay inay xusaan wariyaasha soomaaliyeed wariyaashii ku waxyeelooba oo ku dhaawacmay ama dhibaatooyin ka soo gaartay waa fursad weyn ee loogu baahan yahay wariyaasha soomaaliyeed maanta oo kale markay u dabaaldegayaan inay ku muujiyaan shucuurtoodii iyo kaalintoodii sida sidaan ognahay wariyaashii soomaaliyeed door muuqda iyo ayay ka qaateen dib u dhiska dalka dhammaan kaalmahaasi ay ku jiraan muuqdo waxaa loo baahan yahay inay sii laba jibaaraan kaalintoodu waa kaalin aad iyo aad u muuqato runtii waxaan aad iyo aad u ammaanayaa marka maalintan weyn marka waxaa loo baahan yahay wariyaasha soomaaliyeed in kaalintoodu muuqato kaalin mug leh ee muujiyaan sidaan ognahay maalintaana waxaa asteeyey golaha loo dhan yahay qaramada midoobey waxay ku dhawaaqday in saddexda mayna ay tahay maalinta xorriyadda saxaafadda ama maalinta saxaafadda adduunka iyadoo la ark loo arkay in kor loogu qaado wacyiga ku aadan muhiimadda ay u leedahay xorriyadda saxaafadda iyo in la xusuusiyo wariyaashu in bulshadu ay u yihiin indho loogana baahan yahay waajibaadkoodu si xilkasnimo inay u gutaan ay ixtiraamaan dhagaha iyo aragga bulshada ay u adeegayaan maalintaas waxaa loo asteeyey maalin mudan tahay in la xuso ama lagu aadiyo sababtoo ah qaraar waxaa jiray oo qaraarka qodob article nineteen oo kaasoo ku baaqayay in la ilaaliyo dhammaan dowladuhuna ay ilaaliyaan xuquuqda weriyaha iyo saxaafadaba marka oo sanadkii ugu horeeyey ee qaraarkaas oo soo baxeen wuxuu ahaa kun sagaal boqol afartan iyo sideedii sanad guuradoodana intaas kadib way soo socotay oo markii ugu horeysayna waxaa la cusay kun sagaal boqol sagaashii saddexdii iyo sagaashii kowgii marka wariyaasha soomaaliyeed waan ku ammaanaynaa nafhurnimada iyo dhabar adeega iyo duruufaha adag ee bulshada soomaaliyeed ugu adeegaan waan ku ammaanaynaa ka hirshabeelle ahaana inta hadda aan joogno adiguba waad ka warhaysaa waxaan wariyaasheen iyo wasaaraddu waxay ahaayeen dad wada shaqeeya wada shaqayn dhow leh is-ixtiraamo qof walba waajibaadkiisi iyo shaqooyinkiisii lagu ixtiraamo adiguna taas waad ka warhaysaa waana rajaynaynaa inta aad joognana inaan sii laba jibaarno wada shaqayntaas wanaagsan ugu dambeyn agaasime maxaad ugu baaqaysaa saxafiyiinta ka howlgala ee hirshabeelle si ay markaasi door muuqda uga qaataan horumarinta iyo u adeegidda bulshada
waxaan ugu baaqayaa runtii wariyaasheeno baaq waxaan isleeyahay waa dad ka dhan oo maantay waaan waxaan ku tagaya waxay tahay wanaag iyo karti iyo dadnimo iyo kaalin wanaagsan inay bulshada hirshabeel ugu jiraan waxaan ugu baaqaya keliyaha waxay tahay in dadaalkaas aan ka baranay inay sii laba jibaaraan kaalintooduna ay noqoto mid wax dhisto sii horumarayso ee deegaanada hirshabeelle guud ahaan intaasaynu ku saafmeeraynaa barnaamijka gaarka oo aan uga hadlaynay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo ku beegan maanta oo kale saddexda mey waxaa barnaamijka igala qayb galay agaasimaha wasaaradda warfaafinta hirshabeelle mudane yaasiin axmed maxamuud guddoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ee misja mudane cabdiraxmaan xuseen cumar wadani iyo cabduqaadir maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiis xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo